aan ku bilownay guddida abaaraha somalilan ee guddoomiyaha u yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa sheegay inay bilaabeen wejiga afraad ee biyo dhaaminta taas oo hadda la qorsheeyey amaba loo qorsheeyey gobollada bari lacag dhan saddex boqol iyo konton kun oo dollar waxaana guddidu ay sheegtay in abaartu ay saamaysay hadda dad gaadhaya hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule waxaa gobollada galbeedka oo ay ka mid yihiin maroodijeex hawd gebiiley selel iyo awdal ay ka mid noqdeen gobollada cusub ee haatan la dareensan yahay in abaartu ay saamayn cusub ku keentay madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa carabka ku dhuftay in qorshe ahaan guddidu ay diyaariyeen in ilaa iyo afartan kun oo qoys loo qoybin doono raashin loogu tala galay in muddo lagu quudiyo waxaa kale oo uu sheegay in saddex boqol iyo konton kun oo dollar oo ah lacag ay soo ururiyeen guddida ganacsatada iyo culimmada ee abaaraha somalilan loo qaybinayo gobollada bariga ee somalilan sida qorshuhu yahay waxaa la isla gartay culayska weli saddexa gobol ee barigu waa biyo waxaana markaa isla garannay iyadoo saddex jeera hore in markan afraad lacagtii dugubsaa idiin sheegeen qaaraan ka soo urursay ee ganacsatada ee khayrka qabta ka soo urursay aan qorshaynay in loo loo qaado saddex boqol iyo kontonka kun dollar oo u dhigmaysa in ka badan laba kun iyo dhowr boqol laba kun iyo shan boqol ku dhow u dhigmaysa in lagu soo qaybiyo saddexdii gobol maadaama biyuhu noqdeen wax maalin walba aanan ku sugayno joogto ah oo warkii aan helana guddiyadii aan waxu dhiibin shalay laga bilaabo ay iska soo daba dhacaysa in qolo walba ay ka dhammaatay lacagtii hore usoo qaybina ama biyo daamishkii hore taasina waxaa ka ballan inaga ahayd daan guddiga nahay dhammaantayo inagoo la kaashayna dadweynahayaga inaan ummadeennu maanta aynan biyo la-aan inooga dhibanin dad iyo duunyaba oo intaan taalkeenu kaleno aynu aan joogtayno saddexdii gobol ee galbeedkana oo iyagoo qudhooda soo daba kacay ama xaaladooda iyagona soo kullaatay iminka waxaan qorshaynay inta haggaa lagu maqan yahay iyo daamiskaa lagu celinayo saddex gobol ee bariga in xaggani galbeedkana koob iyo toban kun oo qoys oo raashina loo qaybso lixan gobol galbeedka saaxil salel awdal gabiley balegubadle iyo madajeex islamarkaana waxaa kaloo ku xigi doona koob iyo toban kun gobolada galbeed loo qaybinayo soddon kun oo qoys oo iyaguna bilaabmi doona bisha dhammaadkeeda oo guud ahaan haddana lagu gobollada somaliya o dhan iyagana dib loogu qaybin doono ayaa kusii xigi doonta guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid oo isagu ka mid ah guddida culimmada iyo ganacsatada ee abaaraha somalilan ayaa waxa uu shirkaasi jaraa'id ka sheegay qorshe ahaan guddidaasi in ku talagalkoodu yahay lacag ka badan hal milyan oo dollar in ay bulshada ka soo ururiyaan taasi oo haatanba saddex boqol iyo konton kun oo ka mid ah ay gacanta ku hayaan muddo gaaban baanu howlgallay qorshaha iyagu wuxuu ahaa ama uu noo yahay marka ku talagalku inaannu malyuun iyo laba boqol oo dollar ka soo gurno ganacsatada nasiib wanaag iminka intaa waxaa noo soo xarooday boqolkiiba shan iyo soddon oo aannu hadda gacanta ku hayno lacagtaas xogayaha guddida abaaraha heerqaran ee somalilan faysal cali sheekh ayaa isaguna tilmaamay ilaa iyo iminka tallaabooyinka guddiga abaaraha somalilan u hirgelay ee taakulaynta bulshada tirada lowrarhka ilaa iminka la bixiyey guud ahaan waxa weeyaan afar iyo toban kun saddex boqol iyo toddobaatan oo ah kuwa ay somalilan gudaheeda ama xukuumadda ha noqoto dowladda ama ganacsatadeenna khayrka qabta ha noqotee afar iyo toban kun saddex boqol iyo toddobaatan lowr oo booyada ayaa ilaa iminka la bixiyey muddadii howlaha gurmadka abaartu ay socotay culaysyadu waxay ku dhacayeen runtii dhulka biyaha leh ee ceelasha dhaadheera oo in badan oo ka mid ihi runtii ay fadhiday waxaa la kiciyey muddadaasi iyadoo oo guddida iyo wasaaradda biyuhu ay iskaashanayaan konton ceel sidoo kale waxaa la qoday muddadaa ay abaartu jirtay ilaa toban ceel biyood oo cusub guddidu waxay raashin u qaybisay toban kun oo qoys oo saddexda gobol ee bariga loo qaybiyey dadkii abaarta oo inta badan xoogga la saaray dadkii soo guurtada ahaa iyo dadkii reer miyiga ahaa xogayaha guddida abaaraha heer faysal cali sheekh ayaa si gaara u carabka ugu dhuftay kormeer ay guddidu ku mareen gobollada bari ee somalilan waxaa kaloo iyadana wasaaradda xanaanada xoolaha kaashanaysa gurmadka qaranka iyo hay-adda faw waxay dalka ka bilowday caafimaadinta xoolaha iyo nafaqaynta xoolaha sagaaliyo tobankii bishii labaad ilaa iyo shanta bisha afraad socon doona tirada xoolaha la caafimaadiye ama laga shaqeeyey ee hawshaasi ay ka socotaa waa saddex milyan iyo shan iyo labaatmilyan neef oo geel adhi iyo lo iskugu jira tirada xoolaha la nafaqeeyey waa hal milyan iyo shan iyo toddobaatan kun oo neef tirada guud ee xoolaha barnaamijka caafimaadinaynta iyo nafaqaynta xooluhu waa shan milyan oo neef guud ahaan tirada dhakhaatiirta ka howlgalay waa saddex boqol iyo labaatan dhakhtar tirada xoolaha dhaqatada ka faa'iidaysatana waa shan iyo toddobaatan kun oo qoys seerihii aroori oo runtii muhiimad weyn u lahaa waxaa la furay shantii bishii labaad laba kun iyo labiyo labaatan guddidu markii ay booqatay hawl weyn bay runtii dalka ay ka qabatay oo wasaaradda xanaanada xoolahana aad iyo aad baa arrintaa runtii loogu mahadnaqayaa tirada geela daaqaysa in wakhtigaa ku marnay waxay ahayd siddeed iyo toban kun oo neef oo geela baa daaqay waxaa kaloo daaqayey siddeed boqol iyo konton kun oo neef oo adhiya taasi waxay tilmaamaysaa inay xoolaheenni in badan oo ka mid ah khaasatan gobolka togdheer iyo gobollada kaleba qaar ka yimid in ay ku baxeen seerahaasi ilaa bisha abrilah buraanteedana la filayo inay waddo daaqaasi u wado sidoo kale afar iyo tobankii bishii saddexaad laba kun iyo labiyo labaatan wasaaradda horumarka caafimaadka jamhuuriyadda somalilan waxay dhammaan gobollada dalka u kala dirtay toddoba boqol oo shaqaalaha oo isugu jira dhakhaatiir kalkaaliyayaal oo ka kooban boqol iyo toddobi iyo konton kooxood kooxahaas caafimaad ayaa bulshadu waxay siin doonaan nafaqaynta hooyada iyo dhallaanka ka daaweynta xanuunada iyo tallaalka xanuunka covid khadar maxamed cakulle v o a hargeysa